bismiillah alxamdu lilah hanaa-u lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati اlwahmi waakrimna binuuri اlfahmi waftax calayna bimacrifati اlcilm waxasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxama araaximiin rabi calimna minhu maa jahilna wadakirna minhu maa nasiina bifadlika wajuudika wainaka ya latiif alkhaamis waalcishruun xadiidka shan iyo labaatanaad min kitaabi alarbaciin can abi darin waxaa laga wariyey radia allaahu tacaalaa canhu ilaahay raalli ha ka noqde anna naasan dad oo min asxaabi nebiyi nebiga asxaabtiisa ka mida sala allahu calayhi wasalam qaaluu waxay dhaheen linebiyi ku yidhaahdeen sala allahu calayhi wasalam yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisiiyow saxaabadu markay nebiga la hadlayaan sidaasay ula hadli jireenoo yaa rasuula allah iyo yaa nebiyallaah iyo macnaha waxa weeye ereyo tacdiim wata bay nebiga ugu dhawaaqi jireen hebelow iyo maxamedow iyo mamnuuc weeyaan lama dhihi karo yaa rasuula allah bay dhaheen dahaba ahluduthuuri xoolaha tirada xoolaha tirada badan ahlu duhuur asxaabu duhuur maalka duhuur waxaa la yidhahdaa xoolaha tirada badan maalka tirada badan kuwii u saaxiibka ahaa waxay la tageen bil ujuuri ajaryaal ajaryaal dheeraadka ajaryaalka yaga ayay la tageen oo see u la tageen yusalluuna waa tukanayaan iyagu kamaa nusallii saan u tukannoo kale salaadda marka waa ka simanna wa yasuumuuna waa soomaan waa soomayaan kamaa nasuumu hanaba saan u soonnoo soonkiina waa ka simannahay wayatasaddaquuna waxay iyagu sadaqaysanayaan oo nala dheer yihiin bifuduuli amaalihim bifuduuli amwaalihim xoolahooda dheeraadkooda fuduul waxaa la yidhaha inta iyaga xaajadooda iyo baahidooda iyo dantooda dheeraadka ka ah ayay iyagu bixinayaan innagana dee waxaan bixinna male weeyaan asxaabu sufaa nahay waxba ma haysanno taas bay markaa ajar dheer la tageenoo waa naga ajar bateen xoolay la baxayaan marka xaasidnimo hadalkaanuma leh ee waa qibdo iyo jacayl iyo tamanni inay derajadaasoo kale iyana gaaraan inta xoolo helaan ay wax la baxaan nebigu marka wuxuu u sheegay calayhi salaatu wasalaam in sadaqadu xoolaha keliyoo la bixiyo aysan ahayn sadaqooyin kaleoo lala baxaa jira qofkasaana awoodo wuxuu yidhi qaala nebigu wuxuu ku yidhi lahum saxaabadii qaala nebigu wuxuu yidhi awalaysa muyuusan xaalkiiyo shaanigu ahayn waa yahay qad jacala allaahu ilaahay mid yeelay lakum idinka idiin yeelay maa tasaddaquuna waxaad sadaqaysataan tatasaddaquun war waxaad la baxdaan ma waan ilaahay idiin yeelin oo idin siin xoolaha keliya mayaa moodan in la bixiyo waxaa la baxdaan mayaan ilaahay idiin yeelin waa kana inna bikulli tasbiixatin subxaanallaahi kasa waxaa ahaaday sadaqatan sadaqo iyo ajar subxaanallaahi kaso aad dhahdid waa sadaqo ajarkii adoo wax sadaqaysay baa helaysa wa bikulli takbiiratin takbiir kasa allaahu akbar kasa aad la timaadaanna sadaqatan baa ahaatay iyana wataas wa kulli taxmiida alxamdu lilaahi kasa a la timaadaan sadaqatan sadaqa ahaatay wa kulli tahliilatin tahliil kasa tahliil laa ilaaha ila allah wey laa ilaaha ila allahu aa dhahdaanba dhammaanteed sadaqatan ba ahaatay macnaha ka waxay ka dhigan tahay ka ajri sadaqa sadaqada ajarkeedii oo kale ayaa leedihiin marka kulliyadaasoo dhan waa inaad hoos dhigtid kulli takbiiratin kulli taxmiidatin kulli tahliila horay baad macnaha ku xihaysaa waaya intaasba sadaqaa ka helaysaan ee ku dadaala oo la imaada waxaa lagu leeyahay dee nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis buu ku yidhi war ma idiin sheegaa bikhayri acmaalikum acmaashiinna kan ugu khayr badan asgaahaa cinda maliikikum allihiinna agtiisa ugu dahirnaan badan wa arfacihaa fii darajaatikum darajaadkiinna idinku dallacsiin badan wa khayrin lakum min infaaqi dahabi waalfida idinka khayr badan dahab iyo fida waa labada lacagood ugu qaalisan inaad bixisaan idinka khayr badan inaad cadowgiinna la kulantaanoo ay ma garanaysaa madaxyada idinka garaacaan idinaha madaxyada ka garaacdaan waxay dhaheen saxaabadii yaa rasuulallah inoo sheeg qaale wuxuu yidhi nebigu waa dikriga ilaah ilaahay waa xustaan wey dikrigu marka waa ammaan wey wax laysku ceebeeya ma waxa layna amray weeyaan adoo taagan adoo fadhiya adoo jiifa xuska ilaahay carabkaadu inuusan ka qallalin oo ka qoyan yaha loo baahan waay xadiidkii bukhaariga ah waa garanaysaan iyo muslim labadaba qofkii yidhaahda laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyii wa yumiitu wa huwa calaa kulli shayin qadiir boqol jeer waxuu ka dhigan yahay qof toban addoon xoreeyey boqol xasanana waa loo qorayaa boqol dembina waa laga tirayaa shaydaankana xirsi xirbi ogota ilaahu ka galabaysanayo hadduu galabti akhriyana sidoo kale wuxuu la yimid wax ka fiican cid la imaanasana ma jidho ilaa qof ka badiyo intaas in ka badan la yimaado wardi ka badan mooyaane wa amrin amrid bilmacruufi wanaag laysamro sadaqatan ba ah wa nahyin reebid can munkarin layska reebana sadaqatan waxaa kaloo kuu bannaan inaad godido wa amrun is-amrid bilmacruuf laysamro waa nakiro mubtadaa yana nakirada in macnaha mubtade nakiro inuu noqdo lagu bilowdo ma banaanaan jirin walaa yajuuzu libtidaa binakira ilaa marmar dhifa mooyaane markaa kan waxaa weye jaariya majruurkaasaa lagu xihayaayo taas baa u cunna siinaysa wa amrun bilmacruufi sadaqatun weeye wa nahyun can munkarin sadaqatun weeyaan wanaagga dadka amartid xumaanta ka reebtid waxaasoo dhan waa sadaqo nebigu waa isaga ilaah calayhi salaatu wasalaam ilaah baan ku dhaartay khayrka iyo macruufka waad is amraysaan xumaanta waa iska reebaysaan ama ilaahay waxaad degdegaysa inuu ciqaab agtiisa idinkaga soo saaro oo markaa aad baridaan oo baridaan aan laydin ajiibin ducada laydinka aqbali waayo ilaa wanaaggii baa amri weydeen xumaantiina waa reebi weydeene waxyaalaha jira weeyaan waaya wa fii budci axadikum midkiin budcigiisa cawradiis sadaqatun ba ah ama sadaqatan ba ah wa fii budci axadikum midkiin macnaha u tegidda xaaskiisa u tegaya budci oo zawjadiisa iyo xaaskiisa u tegayo jimaacii looga jeedo sadaqaa ku sugan oo budciga waxaa la yidhaahdaa farjiga iyo jimaaca labadaba waa la yidhahdaa marka xaaskiisa u tago mucaamalada ugu tago sadaqaa ku sugan ajar booba helayaabaa lagu leeyahy saxaabadaaba la yaabayba qaalu waxdhan yaa rasuula allah ayaatii axaduna midkayam ayaatii bimacnaa yaqdi ma gudanaya ayaatii ma gudanaya gudashaa ka dhigaysaa imaatin caadiya ka dhaaf ayaatii axaduna midkaya macnaha ma gudanayaa shahwatow shahwadiisa wa yakuunu lahum waxaana u ahaanaya fiihaa dhexdeeda ajrun ajar mayuu helayaa waa yaab bay ka dhigantah isagaaba qofkan dantiisii watay bay ka dhigantah xaaskaan iyo waxaan marka u tegayey ma arrintaasu intuu sameeyaba misna ajir loo qorayaaba a qaala wuxuu yidhi nebigu ara'aytum ka warrama ii sheega low wadacahaa hadduu dejiyo shahwada fii xaraamin xaaraam hadduu dejiyo oo xaaskiisa meelaan ahayn oo aan loo oggolayn uu aado akaana ma ahaan lahaa calayhi dushiisa wisrun dembi dembi ma loo qori lahaa dembi mal dushiisa ma ahaan lahaa waxay ka dhigantay iyagu yidhi nacam fakadaalika sidaasoo kale idaa wadacahaa shahwada markuu dejiyo fii fil xalaali xalaal kaana waxa u ahaanaya lahu isaga ajrun ajar baa u ahaanaya ajar buu helaya waxaa la barayaa qiyaaska waxaa la yidhi markay tii hore la yaabeen baa tanaa la tusaalaynayaa waxaa la yidhi ii sheegoo ka warrama hadduu xaaraan aadi lahaa dembi mal dushiisa ma ahaan lahaa oo shahaawada meel xaaraana la aadi lahaa saxaabadii haa markay dhaheen qi- tanna waa qiyaasa weeyaan waxa weeye haddou xalaal la aadana ajar buu helaya haddou tanba dembi noqotay tanna ajar weeyaan rawaahu muslimun imaamu muslim ayaa wariyey xadiidka calaa kulli xaalin saxaabadii markii wardigaa loo sheegay waa akhristeen haddee nebiga diintu waa iska faafaysaaye oo dadkaa loogu wada talagalay kuwii xoolaha lahaabaa misna wardigii maqlay ilaa awel waxaa la yidhi wardigaa akhrista dadka idinka dambeeyana idinma soo gaari karaan ummadda idinka horraysana waa ku gaaraysaan ajarka laydiin qorayo innagaan u jeedin subxaan allah alxamdulilah ajarka laga qorayo wax weyn wey markaasaa dee dadkii xoolaha lahaabaa maqlay iyaguna se waa la akhriyeen kuwaana weli xoolihii bay la dheer yihiin moogta ilaa wardigii kuwan gaar nebigu uu sheega fuqaradaa masaakiintaa waxay bixiyaan aan haysan wardigaasaa la yidhi akhriya markaasaa misna wardigii lala maql kuwiina wardigiina waa akhriyeen soonkii iyo salaaddiina awel bay la wadeen markaasaa ay soo noqdeen oo waxay dhaheen rasuulka ilaahayow walaalaha iyo arrintiibay maqleen waa nala akhriyeen dee nebigu wuxuu yidhi daalika fadlullaah yu'tiihi man yashaa waa fadli ilaahay ciddou doonaa ilaahay siinaya subxana watala xoolahaan iyo waxaan bixintu waa fadli ilaahay dee waxa weeyaan qofki ilaahay siiyo waa ilaahay wuxuu ku manays amaba maahee iyadoo la wada wardinaya qofna ajar badan loo qorayaa qofna ajar yar ikhlaaska iyo qalbiga xuduurkiisa iyo sixidda iyo siyaalahaasa ajarku ku kala badanaya warwada baa la yidhi ajarka iska wada idinku wardiga marka saasaa saxaabadu khayrka ugu dadaali jireen marka waxay dhahaan culimmadu qofka qanigaayoo xoolaha leh oo shaakirkaayo ilaahay ku shukrinaya iyo qof faqiir ah oo laakiin saabir ah sabraya labadaa kee ajar badan faqiir aan waxba haysan faqrigana ku sabarsan oo sabir saabir ku ahoo aan u hanqaltaagayn xoolo iyo waxyaalo kale iyo faqriga aan dhibsanayn oo qadaha ilaahay raalli ku ah iyo nin xoolo leh oo shaakiroo xoolahaas waddadii ilaahay ugu talagalay meelaanayn aan ku bixinayn labadaa kee fiican culimmada qaarba kuway leeyihin waa fiican yihin culimmada qaar waxay leeyihin loo badan yahay waxaa fiican kan xoolaha leh oo shaakirka ah qolana waxay leeyihin faqiirkaana fiican saabirka culimmada suufiyaduna saasay u badan taha faqiirkaasaa fiican bay leeyihin iyagu waxaa la leeyahay waa inuu faqrigaas yahay miduusan ka dacwoonayn oo baahiba ahaysoo dhibaataa nagu dhacdo nin sheeganaya waa inuusan ahayn waa saabir waa inuu yahy kan kalena waa inuu yahay shaakir oo xoolaha ku shukrinaya haddii kan xoolaha hayso uusan shaakir ahayn ama faqiirku saabir uusan ahayn dee waxba maaha waxood waxba maaha waxaa lagu leeyahay dee kuwa fuqaradaa jannada waxay gelayaan kuwa hodankaa intaysan gelin maalin barkeed bay ka horeeyaan maalin barkeed qiyaamada maalintu de waa kun sane shan boqoloo sano waa inay fuqaradu jannada ku horeeyaan ilaa xoolaha waa lagugu xisaabtamaya xisaabtan baa jira xalaal hadday yihiin waa xisaab xaaraan haddaa ka shaqaysana waa ciqaab waaye waxaa lagu leeyahy dadka waxaa ku jira kuwa aan u suuban wax kale in hodal laga dhiga mooyaane waxaa kaloo kuwa jira kuwo oo faqri maaha wax kale aan u suuban kuwo waxaa jira haddii aan hodan laga dhigin khatar gelaya oo diintaba inay ka baxaan ku siganaya marka kuwaas waa loo dhiibi kuwana waxaa weeyaan haddii xoole loo dhiibo waa qooqayaan oo waa kibirayaan waa laga ilaaliyey xaaladdaas weeyaan waa inuu xaqa ilaahay gudanayo xaqa addoommada waa inuu gudanayo qofka noocaasa weeyaan waa isagii nin saxaabi oo lahaa anigu waxaan ku jiraa kuwa ma garanaysa in dee wax loo dhiibo oo wax la siiyo kuwaas u suubada baan ku jiraa wey xadiidka labaatan iyo lixaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi waa soo marna taariikhda abi hurayre qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ilaahay wuxuu yidhi kullu sulaamaa xubin dhammaantii oo minannaasi xubinkaas oo minannaasi dadka xaggiisa ka ahaaday calayhi xubinka dushiisa sadaqatun sadaqa ah xubin kastoo qofka binu aadamka jirkiisa ka mid ah sadaqaa laga rabaa sadaqo sulaama sadaqaa lagaa doonaya xubnaha waxa la yidhaha meelaha mafaasishaay oo kala goysyada iyo waxa xubnaha qofka meel kastaa ku jira kulla yawmin maalin dhammaantiis baa sadaqa laga rabaa maalinkaasoo tadlucu fiihi shams qoraxdu ay soo dhalato maalin kastoo qoraxda halkaa ka soo boodo oo ka soo baxdo xubnahaada dhammaan sadaqaa laga rabaa xubnuhu waa saddex boqol iyo lixdan xubnood qof kasta waa intaas saddex boqol iyo lixdan sadaqaa lagaa rabaa marka dee xoolihiiba waa kaa dhammaanayaane saddex boqol iyo lixdan sadaqa haddaa bixisid dee maya xoolo keliya sootii lagu soo yiri maaha sadaqadu a xoolo keliyao la bixiyo maaha sadaqadu waaye intaasoo shukri naqaya sadaqaa baa laga rabaa waa kanaa marka wixii la bixin lahaa tadilu ada tacdilu waa ficil hadda laakiin waa la awilayaayo waxaa weeyaan ta'wiil baa lagu samaynayaa mubtadaa laga dhigayaayo tacdilu ay cadluk sabkun bilaa saabig weeyaanoo waxaa la samaynayaa waxaa laga dhalaalinayaa meesha mubtade tacdilu ay cadluka cadaalad samayntaada baa leeda isim ka dhig bayna tnayni laba dhexdooda cadaalad samaysid sadaqatun sadaqa weeyaan laba qof oo dood ku jira ama kala hijroodoo kala tegey ama kasoo xaakim yeesho qof xugun ka soo xaakim yeeshay oo loo cadaalad sameeyo sadaqaa ku sugan waaya waxyaalaha ugu fiican dadka la heshiisiiyo ayay ka mid tahay taasi waa sadaqo wa tuciinu rajula tanna waa la mid tuciinu rajula ukaal icaanatuka rajula bay ka dhigan tahay tuciinu rajul ninka oo a u kaalmaysid icaanatuka ukaalmayntaada arajula nin aa u kaalmaysid fii daabati daabaddiisa oo fa taxmiluhu aad ku xambaadhid hu rajulkii calayhaa daabadda dusheeda ninkiibaa daabaddii ku xambaadhay haa oo waa maxay waa u kaalmays oo amase tarfacu lahu u koryeeshid calayhaa daabadda dusheeda mataacahu calaabtiisa aa kor u siisidna sadaqatun waa sadaqo qof baa daabadda ugu kaalmaysayoo isagii baa daabadda qofka maaragtay culus iyo qofka aan fuuli karin iyo kaasaa saas u saadhay oo baritaal iyaa la yidhahda qofkaas saa intaa usii qabatid intuu meeshii koraya a dadka waaweyn iyo waaga gaariyaal yaryar baa hadda la helay oo qof kasta iska fuuli kara inta badan de gaariyaashii waaweynaa iyo markii la raaci jiray iyo kuwa hadda jooga waa la mid la tirayadin baa hadda sii yaraaday mooyaane kuwa waaweyn oo qofka jaranjaradaa sii koraya oo maaragtay usan sii qabsan karin iyo hadda waagan daabadaha jirino xataa waxa weye geela iyo xoolaha kale marka la fuulayo markaasaa ku xambaar ama alaabtaa kor ugu dhibti tarfacu lahu calayha mataacahu a adeerow idhi boorsada iyo buraashada weesada iyo xabow kaasaa kor u siinaysaa haye waa sadaqo waa ajir waxaasi waa wada ajir waalkelimatu dayibatu oraahda wanaagsan weerta weer wanaagsan oo aa ku hadashid weer wanaagsan oo aa ku hadashidna waa oraah wanaagsan sadaqatun weeyaan qof baa leeda walaalkaa kale kayfa asbaxta a kayfa amsayta see ku waaberisata a see ku galabaysata de carabi weeye soomaaliya haddaa ku dhahdayna waa la mida xayaaka allaah ay ereyada noocaas assalaamu calayk marka oo dhinso ma garanaysaa aada u ducaysid yarxamuka allaah waxaasoo dhan waxaasaa loo baahan yahay wa bikulli khadwatin tilaabo kasta tilaabadaasoo tamshiihaa aada u socotid ilaa salaati salaadda intii kaana sadaqatun sadaqa weeyaan salaad baa soo aad tilaabo waxa la yidhaha lug baa meel dhigtay ilaa lugta kale inta u dhaxaysa waa khadwo tan kale markaa qaadid waa khadwo taaniya tilaabo labaad wey waa sadaqo waxaa lagu leeyahay dee tilaabo kastoo halkaa khayrka usoo qaaday waa la mid waa sadaqo socodka salaada loo socdo waxaa la mid a ictikaaf inaad meel ku ictikaaftaa usoo socoto tilaabo kasta waa laguu qoraya dawaaf baad waa la mid tadriisulcilmi buu yidhi kitaabkan cilmi baad meel baa waxaa usoo aaday cashar inaad ka soo bixiso cilmi tilaabo kastoo aad soo qaaday waa laguu qoraya hay adaa waxaa soo aaday inaad soo baratid oo soo dhegaysatid waa laguu qoraya qof jiran baad soo booqanaysa waa laguu qoraya khayr oo dhan waa la mid salaadda hadda kulaguu sheegay waa la mid qofka jiran oo lasoo booqo hadda dee meelahaba loo sameeyo xarumo soo maaha wax lagu soo booqdo anaa isbitaallada haddaad tegtiso dad jiran kama buuxaan adaan qofna kaa ollinun baad leedahay iska soo booqanaysaa maalin dadkaa jiran baad usoo ducaynaysaayoo iska soo booqanaysa reebel ayaa meesha kaa yaal isbitaalka dee maya cidna islaam ilaahay un baa yaal meesha dad ilaahay un baa ku jira dee dadka jiran un baa lasoo booqdaa baa isaga leedahay hebel keliya lama soo aadee ummadda jiran un waa lasoo booqdaa islaamka wa tumiidu ladaa dhibaatada oo aad ka dheeraysid cani dariiqi dariiqa aad ka dheeraysidna sadaqatun sadaqa weeyaan waddadii baa waxaa ka dheeraynaysaa waxyaalaha dadka dhibaya dhagax qodaxda xayawaan dadka dhibayo oo dabaqallooc iyo mas iyo waxbaa ku aragta oo markaa waddada iska maraya waa dish haye waa sadaqo dee nin baa hadda ka hor waxaa la yidhi intuu qodax ku arkay meel wadda ah boo qodaxdii ka tuura meesha waa lagu shukri noqoday ninka waa loo dembi dhaaf marka dhibaatada hadda dee waxa weeye jidho waxa weeyaan waddadii baaba hadda waxa weeye qashin qub laga dhigaya oo wixii xumaayo laga dayn lahaa inaad ka qaadi baa sharcigu ku amrayaa soo ma waddadii baaba wixii lagu waxaynaya qof kasta wuxuu leeyay meeshaan ummadda ay ka dhaxaysaayo nin ila hadli kara ma leh markaasaa wasakdii iyo qashinkii iyo wixii lagu qubayaa moogta lama ogola waxaas dadka arrimahaas sameeyana waa inay iska daayaan weliba dhibaatada waddada laga daayo waa labo marka hore inaadan ku samayn waa mid midda labaadna waxa haddii cidi ku samayso ciddaa ku samaysa in meeshii waxay ku waxeeyeen laga qaado oo waddada laga qaado waay sadaqadaasa xubnahaada oo dhan laga rabaa marka waxaa lagu leeyahay waxaasoo dhan oo sadaqaa waxaa kaa bixin kara laba ragcadood haddaad tukatid oo salaatu duxaa barqadii afar haddaa ka dhigtina kasii fiican xubnihii oo dhan baa cibaadaysaday xamdinaqi waa la timi waa salaad fadli badan oo arsaaqda lagu furo oo faqriga qofka looga kaxeeyo oo ma garanaysaa ajar badan baa lagu sheeg waay xadiidka labaatan iyo toddobaad can innawaas bni samcaana waxaa laga wariyey radia allaahu canhu ilaahay raalli ha ka noqdo saxaabiga radia allaahu canhu baa waa fiicnayd baa la yidhi musanifku inuu yidhaahdo sababtu waxa weeyaan isaga iyo aabihiisba waa laba saxaabi waa laba saxaabi marka waxaa lagu leeyahay walaashiis ninkan walaashiis nebigaa guursada calayhi salaatu wasalaam macnaha xagga hooyaday walaal uga ahayd waa gabadhii markii nebiga marka loo aqalgeeyey ilaahay ka magan gashay nebiga gabadhaas bay xagga hooye walaala ka ahaayeen qisadaasi waxay ahayd aabbaheed baa nebiga ku yidhi intuu u yimid isagoo muslima rasuulka ilaahayow gabar waxaan ayaa tii carbeed gabadhii ugu fiicnayd nin wala in adeerkeeda qabi jira waa ka dhintay waxaan waa kuu guurinaya nebigu waa u cidiray gabadhii iyo aabbaheed baa la keenay dee markii nebiga calayhi salatu salaam madiine loogu keenay dumar baa gabadhii soo booqday oo dumarkii waa ku farxeen oo dumarkii waa baxeenoo markay magaalada u baxeen bay waxay ka sheekeeyeen gabadhaas iyo quruxdeeda iyo ilaa dumarku iyagaa is arkay moogta arrintii bay ka sheekeeyeen gabdho kale intay u yimaadeenba waxay ku dheheen haddaad doonaysid nebiga agtiisa inaad gabar sharaf dheer kale aad noqotid oo soo dhoweyn weyn ka mudan yaa markuu kuu yimaado fastaciidii minhu ka magan gal bimacnaa waa maxay waxaa dhahdaa acuudu billaahi minka ilaahay baan kaa magan galay iyadii ma garanayso waxaan yahay macnaheeda haddii qof hadda luqo kale erey loogu sheego la yidhaahdo sidaas haddaa dhahda waxaasaa helaysaa ka war waa sireen gabdhaa siray nebigu markuu gurigii soo galay oo albaabkii la xidhay oo daahii la sii daayey oo nebigu gacanta xaggeeda saa gabadhii ku yidhi ayay tidhi acuudu billaahi minka ilaahay baan kaa magan galay nebigu wuxuu yidhi cudurti bimacaadi aleelaha mid la magan galo oo ciddii kaa magan gasha la magan geliya baa magan gasha aa dabeedna nebigu waa baxayba gabadhiina ehelkeedii buu diro wuxuu yidhi iska ta qoladii markay soo gaadhay reerkoodii bay ku qayliyeenoo gabar barakaysan maaheedo adigu aad bay u canaanteen waa dambe dee nebigu mar hadduu gabadha guursadaan cid dambe guursan maysa xaasaska nebigu adigu dawladdiisa iyo cuhmaan khalaafadiisii bay dhimantay gabadhaas can inabiyi sala allahu alayh wasalam saxaabigan wuxuu ka wariyey qaala inuu nebigu yidhi albiru albiru samafalku wanaag biri waxaa la yidhahdaa khayr oo dhan waxaa kulminaya xusnulkhuluqi dabeecad wanaag weeyaan wanaag oo dhan biri oo dhan waa xusnulkhuluq waa dabeecad wanaagsan weeyaan dabeecadda wanaagsan waxaa lagu leeyahay wax la gaari kara maaha waa wax weyn walimu ismiguna iyo dembigu maa weeyaan xaaka noqnoqda fi nafsi ama fii nafsika nafta nafta waxa ku noqnoqda oo naftaada ku taraduda waa dembi oo wakarihta aad karaahiyaysatid an yaطalica inay daalacdaan calayhi dushiisa annaasu dadku inay kugu daalacdaan waxa aad diidan tahay dadku inay kugu arkaan oo aad kala xishoonaysid oo kala sariiganaysid oo kala dhuumanaysid waxaasi waa dembi dee iska baddaa daadoo dhan maaha dadka waaweyn oo la xurmeeyo wey dadka waaweyn oo la xurmeeyo sida culimmadoo kale iyo sulaxada oo kale waxa aadan agtooda ku samayn karin waxaasi waa dembi iska jir aad kala xishoonaysid ilaa naftu waxay jeceshaha wanaag in lagu daalacdo xumaana aan lagu arag kan xumaanta sameeya xataa waxa rabaa inaan xumaanta lagu arag marka qofku waxaa lagu leeyay so tuugnimadu inay xun tahay baa shahwadu inta qaalib ka noqoto iyo balaayadaas buu wixii xadaya markaasuu waa baqayaadoo wuxuu ka baqayaa dawladda iyo naa'ibka dawladda iyo askarta iyo kuwa amniga iyo amay ku arkaan intaa wax xadaysid dee waxaad diidaysa inay dadku kugu daalacdaan oo lagugu qabto waa dembiga iska jir aa iska ilaali weeye waa dembi waka dadkaasi waa dadoo dhan waxa maahe waa dadka macnaha la xurmeeyo wey waxaana arrintan ogaan kara qofka qalbigiisa nooc oo basiira iyo nuura ay ku jidha macnaha rawaahu muslimun baa wariyey waa hadalladii kookoobnaada nebiga calayhi salaatu wasalaam can waabisata waxaa laga wariyey waabisata ibni macbad radia allaahu tacaalaa canh ninkaani waxaa lagu leeyahay sanadkii sagaalaad isagoo toban nin oo ciddoodaa la socda ayuu nebiga u yimaadeen waana islaameen ilaa sagaashan sano buu gaaray baa lagu leeyahy qaala wuxuu yidhi aataytu rasuulallaahi baan u imid sala allaahu calayhi wasalam ninkaan intou meel ka soo safray buu nebiga u yimid wuxuuna rabay inuu nebiga su'aal weyddiiyo intuusan hadlin baa nebigu wuxuu yidhi ji'ta ma timid bimacnaa waa timid tas'alu adoo weyddiinaya canilbiri wanaagga ma waxaad u socotay inaad biriga wax iga weydiisad nebigaaba kala hormarayba ma waxaad u socotay biriga iyo samafalka inaad wax iga weydiisad waxaa meesha ku jidha iyo weliba ismiga biri iyo ismi waa la igtifaa la yidhaahdaa mid baa lagu kaaftoomay macnaa waxay ka dhigan tahay saasaad u timidoo waan ku ogahay qultu waxaan nidhi ba yidhi nacam haa nebi allow saasaan u imid waa mucjiso weyn ilaahay baa nebiga u daahiriyey calayhi salaatu wasalaam qaala nebigu wuxuu yidhi istafti qalbaka qalbigaada ka fadwa dalab bal qalbigaada adigu jawaab weydii haye isweydii bal hadda adu biri wuxuu yahay waa laguu sheegayaa albiru birigu maa weeyaan idma'annat ay ku xasisho ilayhi maaga xaggiisaba annafsu naftu waxay nafta ku xasisho waa biri wadma'anna uu ka xasilo ilayhi xaggiisa alqalbu qalbiguna uu ku xasilo ku dego taasaa biri la yidhahdaa dee qalbigu hadduu dego naftuna waa degaysaa waxa weeyaan dumaaniinatu lqalbi waa min dumaaniinati nafs waa isla socdaan walismu ismiguna maa xaaka fi nafsi nafta wixii ku taradudo oo ku noqnoqdo oo dhibo weeyaan oo wataradada ku laalaabta fi sadri laabta waa qalbiga waa taakiid iyaduna wa in aftaaka annaasu walow aftaaka annaasu dadku haba kuu fadwoodeen sidaas qalbigaada ku ji macnaha dadku haba kuu fadwoodeen sida khilaafkeed waxbaa qalbigaada ku noqnoqonaya aadiidanta markaa waxaas waa dembi iska dah walow dadku haba kuu jawaabeen sidaa khilaafkeedoo war waxaan dhib ma leh oo sameey oo cun oo isticmaal oo ha ku dhaheene iska ilaali weeyaan wa aftowka haba kuu jawaabeen hadday doonaan ilaa jawaabta iyo cabsidu waa kale labo silaali weeyaan silaali weeyaan haba laguu jawaaba haddii la doono haba jawaabtaana fiirinin iska jir waxaan qalbigaada dhibayo oo aad ku qanci laadahay ilaa qalbiga qofka muuminkaa nuur baa ku jiraa lagu leey waay dad baa ilaahay nuur qalbiga u gelinaya xaqa iyo baadilka ay ku kala gartaan sidaas baa macnaha arrintu kuu noqoto waxaa lagu leeyahay qofkii araggiisa xaaraanta ka ilaaliya naftiisana shahwaadka ka ilaaliya qalbigiisana ku camira muraaqabada ilaahay xalaal inuu cunana ka caado yeesha faraasaa la siiyaada wixii uu maleeyo kuma gefo saas weeye hadduu dhaho bes sidii un bay noqonaysa waay waxaasoo dhan cabsi bay ku xidhan yihin xadiidun xasanun weeye xadiid wanaagsan saxiixun madin qora xadiidun xasanun rawaynaahu waa warinay kutubta qaar baa saxiixa ku dara raw cidou u daray male soo ma rawaynaahu waa warinay xadiidkan fii musnaday limaameyni labadii imaam labadoodii musnad ayaan ku warinayba imaam nawowi ku leey a ilaa waa muxadis waxa weeyaan xuj waa waa garanaysaa ustaad lmuta'akhiriin ayaa la yidhahdaa xujat ullaahi calى alaaxiqiin axmed ibnu xambal wadaarimiy axmed binu xambal iyo daarimi ayaa wariyey axmed binu xambal afarta imaam oo madaahibta la raacay midkood weeyaan waa nin laysku waafaqay weynankiisa iyo ammaanadiisa xalaal miiradkiisa iyo zuhdigiisa xifdigiisa iyo caqligiisa weynankiisa waxauna ka mid ahaa ardadii imaamu shaafici imaamu shaafici dadkii wax ka bartay ninka ugu weyn weeyaan waa ragga ugu culus weeyaan imaamu shaafici markuu baqhdaad ka tegey wuxuu yidhi baqhdaad ugama tegin buu yidhi nin ka fiqhi badan oo ka zuhdi badan oo ka xalaal miirasho badan oo ka cilmi badan imaamu axmed waa ardaygiisii wey isagaa wax baray laakiin imaamu axmedkaas aad buu imaamu shaafici ugu ducayn jir markii imaamu shaafici gaadiidkiisa iyo dameerkiisa iyo fuuro waa dhinac socon jiri aa cilmi buu weydiin jiri saasuu ahaan jir dadka waxaa lagu leeyahay hameenkiiyo dhe cibaadada inta badan u taagan buu ahaan jira imaam axmed qur-aankana maalintii iyo hameenkiiba mar dhammeeye waay ninkaa noocaasa weeyaan imaamu axmed imaamka kalena waa daarami horta imaamu axmed maalinkou dhintay aad baa dadku macnaa u murugoodeen oo him bay la dhaceen baqhdaad albaabadoo dhan baa la xidhay waxaa soo islaamay baa lagu leeyahay maalintou dhintay yahuudda iyo nasaarada iyo majuus ilaa toban kun daaramina imaamu weyn weeyaan isaguna oo dadka min asxaabi alkaraamaad ka mid a biisnaadin xasanin sanad xasanah ayayna ku wariyeen ama biisnaadin jayid hadduu idiin qorayo can abi najiix waxaa laga wariyey alcirbaad binu saariyat saxaabiga magacaa leh radiallaahu canhu ilaahay raallia ka noqday waa saxaabi raggii horeo islaamade wuxuu yidhi mar baan islaamnimada anugu waxaana dadka ku jira qofka afraad adduunka o dhan wax islaama afar qof waxuu ka mid ahaa asxaabtii la dhihi jiray asxaabu sufa ee aan waxba haysan jirin ee qarwabada ahaayoo dalabatulcilmiga iska ahaa ee nebiga calayhi salatu slam masaajidkiisa dhinaca ka deganaa meeshay raggaasi deganaan jireen hadda qaab gaara u dhisan tahayoo sufadii masaajidka qaab gaara weeyaan saxaabi cajaa'iba qaala wuxuu yidhi wacadanaa rasuulullaahi rasuulka ilaahi baa na wacdiyey sala allahu calayhi wasalam mawcidatan nebigaa wacdi na wacdiyey mawcidadaasoo baliiqatan mawcidatan wejilad mayaa wejilad ay la cabsatay oo la lululatay minhaa mawcidada min ajlihaa darteed alquluubu qalbiyaashiibaaba la cabsaday wadarifat ama dara darafat darifat ay la shubantay minhaa mawcidada darteeda alcuyuunu indhuhuna ay la shumeen oohin wacdigii nebiga calayhi salaatu wasalaam hadda saxaabadu waa iska odaeyeen ilaahay dartii ishii u ooydana cadaabtaa laga xarimaa cadaab lama tus wacdi weyn baa nebigu soo jeediyey salaadda subax markii laga baxay bay ahay isku dheeraada nebigu calayhi salaatu wasalaam dee weliba qofka cabsida leh wacdiga uu soo jeediyo qalbiga dadka wax loo sheegayo waa saamaynaya wacdigaasaa nebigu soo jeediy waxaa la yidhi nin la dhihi jiray abilqaasim alxakiim baa la yidhi culimmada wakhtigan joogta dadka waa wacdiyaan dadkuna wacdigoodii kuma saamayn maayo siday selafku marka wax wacdiyaan wacdigu u saamayn jiray dadka dee dadka hadda wax wacdinaya wacdigu wax waa samayn laaya wuxuu yidhi waa maxay cilladu wuxuu yidhi selafku inna culamaa salafi kaanuu ay qaadan culimmadii selafku waxay ahay culimmo soo jeedda wanaasu niyaam dadkay wacdinayeenna dad hurday ahaayeen markaasaa dee qofka soo jeeda qof hurda waa baraarujin karaa soo maa ummaddii hurday bay baraarujin jireen waa toosin jireen ama wuxuu yidhi culimmada wakhtigeennaan joogta dee waa hurdaan iyagii baa hurda dadkiina waagaas dadku waa hurdeen hore dadkii waaba dhinteen beri dadkii kale waaba dhinteen dee qof hurdaaye qof dhintay ma baraarujin karaa midna waa hurdaa midna waaba dhinta waa maya waagaasaa la sheegayana waa fog bay ahay haatanoo diintiiba dadkii ma garanaysaa dee waddadeedii bay rabaan inay ka leexshaan oo khilaaf iyo axsaab iyo dhib yaa iyo iska hadalo qof aan diinta aqoon maantao dhan iska hadlayo diinta jawaabay ka warrama arrintaas qulnaa waxaan nidhi yaa rasuulallahi ilaahay rasuulkiisiiow kaannahaa waaba iyadoo mawcidadaadu mawcidatu muwaddicin mid wax sagootinaya wacdigiisoo kale waa iyadoo ah ee fa awsinaa noo dardaar saxaabadii waa faham badan yihin waxay dhahaan leelaa nebigu waxaan wax ka badan waa dardaaran waxaan waa sagootin nebigu waa dhimanaya innagaa loo bal noo dardaaran qaala nebi wuxuu yidhi usiku waxaan idiin dardaarmayaa bitaqwa allahi ilaahay cabsidiisa caza wajal ilaahay weynaay waay wasamci ismaql iyo wadaacati isadeecid arrimaha dadka xilalka loo dhiiba a maqashaan adeecdaan wixii aan ilaahay wixii ilaahay raalli ka yaha ku yeeshaan ayaan idiin dardaarmaya wa in ta'ammara haba idiin amiir noqdo calaykum dushiinna cabdun addoon addoon xabashi ah oo tima adag oo addoon mayaaba qaban kara dawlad maya waxay ka dhigan tahay calaa sabiili alfardi wataqdiir hadday xataa dhacdo nin addoona xil looma dhiibo dawladnimo moogto xataa hadduu inqilaab dawladda ku qabsado oo afgembi intaa ka hor imaan lahaydeen iska adeeca haddii laga hor yimaado dawlad laga hor yimid burburka ka dhacaya dhibaatada waxa weeye soomaalida cid uga sheekayn mayso dee waa ogyihin marka waxa weeyaan khilaafka inta laga cararaya dhiig badan baa daadanaya addoon iyo islaan iyo haddii afgembi dawladda ku qabsadaan qaab kale in wax loo xaliyo mooyaane dagaal in layska qaado lama rabo fa innahu shaaniye man yacish qofkii noolaada oo minkum idinka idinka mid ah fasayaraa wuxuu arki doonaa ikhtilaafan kasiiran iskhilaaf tiro badan ee fa calaykum laazima bisunnatii sunnadayda ana nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wa sunnati alkhulafaa'i khaliifyadii sunnadoodii alraashidiina ee hanuunsanaa oo diinta raacay almahdiyiina ee ilaahay hanuuniyey oo sawaabka iyo xaqa ku hanuuniyey abubakar cumar cuhmaan iyo sayd cali xasan bin calina waa lagu dara soddon sane dawladda intaas isla hayeen soddonkaas sano wixii ka dambeeya boqortooyooyin unbaa iska dhacayaa layidhi waana dhacdo waxaa lagu leeyahay sayd cumar baa waa la yidhi nin baa inta islaantiisii furay wuxuu yidhi waad furan tahay xiin iyo wakti baa ku furantah sayd cumar b abubakar ba u tegay so xiin maxaa la dhaha xiin baa xiin waa wakti mogta xiin de wuxuu yidhi waxa weeyaan waa weligeedba cumar ba u tege wuxuu yidhi xiinku waa afartan sano sayd cuثmaan ba u tege wuxuu yidhi xiinku waa hal sano cali ba u tege wuxuu yidhi waa habeen iyo maalin afar jawaabood oo kala gedisan ba bixiy ninkii waxaa la yidhi xagga uu ku noqday iyo nebigu alayhi الsalatu wasalaam raggii waa loo yeeray nin kasta maxaa saan u tiri baa layidhi xiin maxaa u tiri waa weligeed abubakarow wuxuu yidhi dee famatacnaahum ilaa xiinin soo qur-aanka ma ahayn ilaa xiinin waa weligeed ilaa qiyaamada waay war cumar adiguna dee waxa weeye xiinku afartan sano inuu waxaa u deliishaday oo yidhi allataa cala linsaani xiinun min adahri afartankii sano oo nebi aadan sidaa ahaa fa xiinkaas dee arrintaasaan u deliishaday waxaa loo tegey cumaan maxaa hal sanad ugu sheegtaa la yidhi wuxuu yidhi tu'tii ukulahaa ama ukulahaa kulla xiinin beertii macnaha geedkii midhaha bixinay kulla xiinin waa kulla sana sayd cali habeen iyo maalin dee wuxuu yidhi fa subxaana allaahi xiina tumsuuna wa xiina tusbixuuna xiinkaa xiinkaas waa afar iyo labaatan saac habeen iyo maalin bes saxaabada waxaa la yidhi marka kii lagu daydaba xaquu ku socdaa saxaabada rasuulka cajaa'ib weeyaan waay waxaa la yidhi marka cadduu ku qaniina calayhaa sunnada binnawaajidi gowsdambeedyada gowsaha kuwa ugu dambeeya saa ugu qabto halkaas haddaad wax ku qabsatid mayaa lagaa soo bixin karaa halkaa ku qabsadaa lu leeyahy ku dhega wa iyaakum idinkayo waxaan idin kala digayaa wa muxdathaati alumuuri umuurta teeda la soo darisiiyey kadaa laga keenay diintaan ka mid ahayn fa inna kulla bidca bidcanimo kasta oo gadaal laga keenay oo aan diinta waafaqsanayn dalaalatun weeyaan baadinimo baadinimo kastana waa fi naari kula bidca dalaala xadiidkan waa xadiid weyn rawaahu abu daawuud watirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun saxiixun awal baan xasane saxiix haddii layska laysdaba dhigo waa innagii soo sheegnay abu daawuudka xadiidka warinaya oo xadiidka intaa lagu leeyahay abu daawuud baa wariyey nin wuxuu ahaa madhabka imaamu shaafici haysta oo ragga xadiidka ku xeel dheera ayuu ahaa kitaabkiisa sunanka la yidhahdo waa isaga qoray oo cajabta badan kitaabkaa in la barto kitaabay fiican tahay weeye sunanu abi daawuud culimmada aad baa loo ammaanay kitaab cajab badan wey waay waxaa lagu leeyahay dee bidcada horta ereyga bidca ahaan lafdi ahaan uma cayna waxaa la diidayaa wax gadaal laga keenay oo aan diinta waafaqsanayn waxaan horay loo samayn haddaad samaysid laakiin wax diinta waafaqsanay taha qur-aanka ama xadiidka ama ijmaaca ama qiyaaska horayba ummaddii hore yaysan u samayn dhibaato ma leh lama diidana taas bidcanimada waxa gadaal laga keenoo dhan baa la yidhahdaa ereygu erey ahaan uma cayna maalan hadda qur-aankao kale dadka qalbigooda ku jir jiray saxaabadii waa dagaallay galeen rag badan baa dhintoo qur-aanka yaqaanay ha la diiwaan geliyaa la yidhi qur-aankaa meesha qoran waa la soo qoro waa waajib bayna ahayd weliba in la qoro culuumulcarabiya oo kale aa ku fahmaysid naxwigii iyo balaaqadii iyo sarfigii inaa baratid waa laga maarmaan kitaabka iyo sunnadaa ku fahmaysaa xadiida inaad saxiixa iyo saqiimka kala garatid cilmiga la yidhaahdo muctasilada iyo bidcooyinka sida loo radiyo diinta looga celiyo la iyaguna diintii ba akrinayaan moogta waana khaldan yihin qaab looga celiyaa jira diinta waa inaad baratid lagama maarmaan wey bidca xaaraana jidha canshuuraha iyo dulmiga iyo ma garanaysaa xilalka oo loo dhiibay qof aan u suuban qof aan xilowsan u suuban loo dhiibey la qiyaamada calaamaadkeeda waxaa ka mid ah idaa usnida alamru ilaa kayri ahli haddii qofka loo loo dhiibo meeluusan u suuban waa calaamaadka qiyaamada waxa weeyaan marka waxaa ka mid a waxyaalaha oo maaragtay midda muxaramka abaan weli ku jirnaa dadka ahlu dalaalka iyo bidacda iyo balaayada madaahibtooda oo keliya layska daalacdo oo layska barto dinti kaleba wakhtiga aadan siininba waxaa ka mid a qaybta saddexaad haddaa waxyaalaha gadaal laga keenaya oo aan la diidanayna wanaagsan meelo wax lagu barto haddaa dhisid madaaris cilmi meelo macnaha lagu cibaadaysto meelo macnaha waxaa ka mid a madaahibtan qoridooda diiwaangelinta madaahibta waxaa ka mid a ma garanaysaa culumta wanaagsan oo dhan in la qoro fanniyaal iyo cilmiyo dhan baa la qoraya waa ka mid yani wuxuu ku leeyahay kitaabkan se u soo waday wasdinaac mawlidi lmustafaa sala allahu calayhi wasalam nebiga in macnaha dhalashadiisa laga sheekeeyo weliba la muujiyey buu leeyahay qurux iyo wanaag iyo farax arrimaha fiican bay ku jirtaa fiiriya nin baa beri wuxuu yidhi mawlidku ma jiro ba aniga igu yidhi war waxaa dhahdaa baan idhi ana horta ma jira hadhihine laa mawlid waa dhalashadii nebiga dee dhalashadii nebigu ma jiro horta wax macquula maaha macnahaadan garanayne ana waxaa dhahdaa baan idhi in laisku yimaado iyo sidaan kalaa u socotaa kulli oo xafladahan iyo arrimahaan aan la ogolayn baamalaha u socotaa mawlid mawlidu nebi markaa dhad maxay tahay dhalashadii nebiga soo ma dee dhalashadii nebiga ma jiro miyaa la dhihi karaa middaanaad diidan tahay lafteedaba waa kuu sheegaya dhegaysanaya waxa weeyaan meesha haddii wax munkar iyo xumaan iyo fisqi la sameeyana waxaan fisqiga ah ee la sameeyey baa mamnuuca ee wanaaggii la iskugu yimid mamnuuc maa haddii ma garanaysaa wanaag keliya la sameeyana wanaaggu waa mashruuc culimmada islaamka oo hadda kuwaan jooga maayo hore qadiimkaa baana ka hadlay imaamu nawowigaan haddan kitaabkiisa akrinayso shuyuukhdiisii iyo ka hor culimmaa baa ka hadashay masalaa waxa weeye meel culimmadu iska meeleeyeen oo qoreen oo meel lagu ogaaday weeye maaha wax hadda hadal u baahan culimmadu waxay ka dhaheen in la raaco mooyaane waxyaalaha laga fiican yahay waxaa ka mid ah masaajidada qurxinta laga badiyo iyo ma garanaysaa waxyaalaha noocaas marka calaa kulli xaal wax kastaba markaa dee diinta baritaada ogaanaya insha allahu tacaala wallahu subxaana wa tacaala aclam aamiin